Magaalada Hargeysa ayaa lagu soo gabagabeeyay tababarkan oo socday muddo saddex cisho ah islamarkaana ku saabsanaa faracyada iibsiga ee wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waxaana kasoo qayb galay tababarkan mas-uuliyiinta hay-adaha libka ee wasaaradaha iyo hay-adaha maamulka Somalilan gudoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Maxamed Cabdulaahi Guuleed iyo agaasimaha waaxda tiknoolajiyadda wasaaradda maaliyadda Somalilan ayaa si wadajir uga warramay ahmiyadda tababarka waxayna ugu baaqeen ka qaybgalayaasha tababarka inay si fiican uga faa'iidaystaan in wixii yaraayeen haysanay aynu sidii u yarayd ugu hamboonayd aynu uga uga shaqaysiino sidaas aawadeed baa hay-adda qandaraasyada qaranka oo dhowr iyo sagaashankii la sameeyey ay intaaba dee isbeddel u wadeeyey oo socday isbeddelkiina wuxuu ku dhacay intii xeerka loo sameeyey marka la doonaya in wax la saxana waa in la helaa wixii dee loo mari lahaa hadday hadal ku ururto dee ma noqonayso horumar ballaadhan laga samayn maayo laakiinse wax kastoo aynu saxana waa in la helaa wixii loo raaci lahaa xeerka laba sideetan labada kun iyo sideed iyo toban ee labada kun iyo sideed iyo tobankii la sameeyey wuxuu inoo sahlay in uu qoondan inoo sameeyey habraacyadii ka dhalanayay xeerkana la diyaariyey dhammaan habraacyadaasi way dhammaystirmeenoo wixii ka bishii waxaan umaynaya sagaalaad tobnaad meelahaasaanu soo bandhignay dhammaystirkoodii bishii koob iyo tobnaad ee sanadkiina dhaafayna waanu dhaqan gelinay marka iyaga oo softi koobiya baa la heli karaya iyagoo turjumanna waa la heli karaya marka waxaanu rajaynaynaa in aad isticmaashaan iibka dowladda waxaa sixi kara waa faracaa laga dhex sameeyey wasaaradii hay-ad walba shaqadiina saaad u gudataan u beydha shaqada kale ku soconaysa haddii marka hore maamulka ee lacagtu awoodda lahaa agaasimaha maamulka ama xisaabiyo wuxuu doona samayn jiray hadda si sabka mama yeelayo iib la-aantiinu baymudbaxo iibkana yuuserka iibka cidda haysataa haddii yuuserkaaga marka hore xoog lagaaga qaatay oo agaasimaha kaa haystay ama xisaabiyuhu kaa haystay hadda telefoon nambarkaaga waxaan isku xidhayo yuuserkaagi oo telefoonkood siisid mooyaane mama geli karaba yuuserkaagi telefonkaaga waxaan ogaaday ina cid kalima haysan karin marka userka waxa lagu talagalay qofka inuu saxiixiisa halkiisa galo haddii kiis lagu galo qofka dembigale waa adiga si lamida sida saxiixaagaba haddii loo been abuurto hadhow tol wax kaaga soo noqonayeen ayaa lagu talagalay xitaa hadday taadii noqoto waxa lagu dardaarmayo basorka kuma jiro maad maqashay hebel facebookiisu dardaaray facebooka user basorka ma dardaari karo qofka kale ku bedelaya userkaa la siinaya haddii xitaa shaqada lagaa qaado booska banaynaysid ama aad ka tagtay userkaa waad la tegisa